bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لlah rb اlعaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman الnasaئiy raximah اllah tacalى baabu ma yatamanى أhl اljanة ahlu jannaha waxa ay tamaninayaan cadayntiisiibu u baab yahay وبالإsناad qال أخبرnا أbو بkر بن نافع qال xdثnا بهز wهuو بهز بن أسد العمي qال xdثnا حmاd هو بن سلمة عن hاaبت وهuو بن أسلم البناني عن أنس qال qال رsuuل الlhi صلى اه عل وسلم يؤتىa بالرaجل qofka ayaa lala imaanayaa min أهلi الجaنaةi oo أهlu جaنaha ah fayaquulu allahu caza wajala alla wuxuu dhahayaa ya bna aadam bani aadamow kayfa wajadta sideed ka heshay mansilaka yacnii meesha aada degtay ood jannada ka degtay fayaquulu wuxuu dhahayaa ay rabbi yaa rabbi rabbiyow khayra mansilin wajadtuhaa waxaan ka arkay khayra mansilin inay tahay meel la dego meesha ugu fiican fayaquulu wuxuu dhahayaa alle sal weydiiso yacnii ay maa tashaa-u waay mafcuulka marka waxaa loo gooyey sal mafcuulkeeda labada mafcuul dabcan de waaba iska jaran yihiin midna waaba ama marka labada mafcuul gooyinta sa'aalada mafcuulkeeda la gooyo tacmiima macno ahaan lagala jeedaa oo mararka qaar macmuulka in la gooyaa la arkaa litacmiimin tacmiim waayo marka midan waxaa rabta su-aalo waayo macnaha wa tamana tamani oo waxaa doontay yacni rajee fayaquulu wuxuu dhahayaa as'aluka waxaan ku su-aalanayaa an taruddanii ila addunyaa inaa adduunyada iyo celisid fauqtala fii sabiilika jidkaaga la igu dilo cashra maraatin toban jeer limaa yaraa sidaana wuxuu u dhahayaa waxa uu arkayo oo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda ah waxa uu arkayo shahaadada fadligeeda ah ayuu sidaa uu u dhahayaa tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa daahir oo ahlu jannaha waxa ay tamaninayaan un inay adduunyada ku laabtaan qofka sidaa tamaninayana waa kan ilaahay jidkiisa ku dhintay bis inta kale ma la sheegin hadda inay iyagu tamaninayaan midkaa markaa yacni dagaalka ilaahay dartii ku dhintay oo fii sabiilillaahi ku dhintay kaas unbaa marka wuxuu jeclaysanayaa in adduunyada lagu celiyo si uu marka ula soo kulmo wixii uu la kulmay awel qaala baabu maa yajidu shahiidu min allam baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yajidu ou dareemaayo ashahiidu shahiidka min alalami oo xanuun ah yacnii xanuunka uu dareemayo marka lagu dhufanayo birta ama ay xabaddu ku dhacayso ama waxa wax lagu dilo ou ku dhacayo waxa uu dareemayo saasuu ka waramaa marka baabkani qala wbihi qaala akhbaranaa cimraan bnu yaziida qaala xadahanaa xaatim bnu ismaaciil can moxamed bni cajlaana can ilqacqaaci bni xakiimi can abi saalixin abu saalix samaan dakwaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaal nabigu waxa uu yihi ashahiidu shahiidku laa yajidu ma helaayo oo ma dareemayo masa alqatli dilka taabashadiisa ilaa kamaa yajidu axadukum midkiin sida uu u helaayo oo kale ma ahane alqarsata qaniiyada yarta ah yuqrasuhaa oo la qaniinayo qarsiga marka asalka luqatan waxay tahay qofka marka labadiisa farood qofka maqaarkiisa intuu ku qabto ou saa u yihaa qanjaruufada yartaa waxaana aad ba loogu isticmaalaa bahallada oo yaryar oo afkoodu aad u yaryahay oo ama quraanshada iyo wariiriga iyo waxyaabahaas oo kale marka uu ay yacnii qofka ay qaniinto yaa loo isticmaalaa waxaa yar ka ah sida loo dareemayo oo kale unbuu u dareema oo markaas yacnii ay wax ku dhacayaan xagga alleh sida uu ugu fududaynayo oo dareenkiisu uu noqonayo nebigu ka warramaya sal alla ly slam waa qof la qanjaruuftay ahaan oo kale unbuu u dareemayaa ayb tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahiro way muuqanayaan marka ayb qaala baabu mas'alati shahaadati shahaadada mas'aladeeda baryadeeda qofku inuu ilaahay shahaado weydiisto wa bihi qaala akhbaranaa yunus bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanii cabduraxmaan bnu shurayx ana sahla bna abi umaamata bni sahli bni xunayfin xadatahu can abihi can jadihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal man sa'la allaha shahaadata ilaahay qofkii shahaado weydiisto bisidqin ku su-aasha runnimo ballagahu llahu alla wuxuu gaargaarsiiyaa manaasila shuhadaa'i shuhadada derajadooda wa in maata haba ku dhinto calaa firaashihi gogashiisaba ha ku dhintee ayb marka meesha waxaa laga qaadanaya in ilaahay shahaado la su-aalo karo ayb shahaadaduna marka waa markhaati un qofku inuu markhaati u helo hadhow in ilaahay dartiis nafsadiisii qaaliga ahayd inay u go-day ummadaha caalamka ku nool oo dhanna qof walba ummad walba wax unbaa lagu tarbiyeeyaa inay qiimaysato oo ay marka shaygaas dartiis inuu dhexdooda ka jiro naftooda inay u huraan ayaa la baraa wax marka islaamka keliya un lagu ceebeyn karo maaha arrintan oo yacnii dagaalka ku tacalluqdo keliya islaamku waxaa weeyaan wuxuu leeyahay allihii ku abuuray oo adiga ku nooleeyey oo waxaad haysato kuu hibeeyey allahaas sidii aad u caabudi lahayd wax kaaga qaalisan ma lahane arrintaas iyada a u taagnaaw hadday kalifta marka in laguu diido oo dagaal ay noqotana inaad ilaahay caabuddo naftaadaba inay u go-do waa waa ku qiima waa waa waa yacni naftaada waa ka qiimo badan tahay diinka naftaada iyo diinka diinka awal laga dhigay oo daruuriyaadka shanta addiina ugu horeeyo ayb marka yacnii ummad walbaa de waxa ay iyadu weyneyso iyo say u aragto waxaas ay weyneysanayso wax ku xiran waay dad baa waxaa lagu tarbiyeeyaa meesha magaaladay ku dhasheen waddankay u dhasheen inay u dhintaan ewaxaa lagu tarbiyeeyaa mabaadi gaara dad u dhintaa oo yacni intaas weliba yacni maal badan ay ku bixiyaan ayna u dhintaan dadkooda askarahoodu ay u dhintaan marka yacni qur-aanka iyo sunnada marka in ishkaal lagu keeno oo la yidhaah waa maxay diintan qabto in dad la dilo maxay tahay ee diinku gardarre in dad loo dilo ma qabo laakiin marka ay xaq tahay oo fii sabiilillaahi ay tahay wax caqligu uu fahmi karo waayo wax meel walba ka jira waay waxa muslimiinta keliya ay la gooni yihiin ma ahan arrin fudud oo jawaabteedu fududdahay marka qofkii mabda-aas qiimiga badan inuu ilaahay dartii ugu dhinto ilaahay su-aasho runnimo ku su-aasho xataa haddii uunan dhimaninoo saa ku dhimaninoo firaashkiisa iyo gogashiisa uu ku dhinto waa gaaraa darajadaas wa bihi qaala akhbaranaa yunus bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa bnu wahbin qala xadaanii cabdالرaحman bn shurayx can cabdالlahi bni haclabt alxadramiy wahuwa اlmisriyu maqbul anahu samica bna xujayri cabdالرaحman bni xujayr anahu samica bna xujayrata cabdالرaحman bni xujayrata alkhawlaniy almisriy hiqat ayb anahu samica bna xujayrata yukhbiru can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama qaal cuqbat bnu caamir marka de saxaabi weeyaan masaruu joogi jiray waana yacni raggan hadda sanadkan dhammaantiis waa wada sanad masri ah yunus bnu cabdilacla cabdullahi bnu wahb cabdiraxmaan bnu shurayx cabdullahi bnu haclaba cabdiraxmaan bnu xujayra kulluhum waa misriyuun saxaabigana masar waa deganaayo waa waa deganaa bal waxay yidhaahdaan masar uu ku duugan yahay dhahanoo qabri weyn baa ku yaallo yacni masar qaahira banaankeeda meel qaahiro un dhinaceeda ah qabri weyn oo marka ay leeyihiin qabriga cuqbat bnu caamir saxaabiga waay masjidkana jaamicu cuqbata bni caamiray ku magacaabeen laakiin sakhaawi fi lmaqaasid alxasana aakhirka kitaabka meelaha oo dadku ay sheeg sheegaan oo si uun ku caan baxday laakiin aan sidaas ahayn markuu baabkaa joogo ayuu wuxuu sheegaa in cuqbatu bnu caamir masarba uunan ku dhimaninee shaam iyo meelaha uu ku dhintay qabrigiisana shaam inuu ku yaallay uunan ku oolin masar ibnu taymiyana wax saas camaluu ka sheegaa qubuur marka waxaa iska jira dad la leeyahay qubuurahooda waay meeshaasay ku duugan yihiin filxaqiiqana aan dhab aynan ahayn waa iska jirta meelo badan xataa midkan hadda ciraaq ku yaallo najaf meeshan la leeyahy najaf oo ay leeyihiin qabru sayidina cali waaye radia allahu canhu ibnu kathiirka bidaayo nihaaya wuxuu leeyahy ma ahan banaan bal qabriga ay shiicadu hadda joogaan oo ay cali u haystaan wuxuu leeyahy waa qabru almugiirata bni shucba mugiiratu bnu shucba hadday ogaa lahaayeen wuxuu leeyay maba aynan dul fadhiyan oo hay aaday u necab yihiin mugiira naam marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin marka waxyaaba uun dee wax qoro wax sugan un in loo helo calaa kullin naam can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama qaala wuxuu yihi hamsun shan man qubida fii shayin minhuna qofkii lagu oofsado shay ka mida shantaas fa huwa shahiidun waa shahiid almaqtuulu fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa kan lagu dilay dhexdiisa shahiidun waayo waalgariqu midka maashooday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa shahiidun waayo meeshaan marka baxhi baa ku jiro waalgariqu fii sabiili llahi bay riwaayadan leedahay waa qofkii isagoo jihaad ku jiro badda ku hafto ama webiga ku hafto shahiid waayo xadiidkan marka fii sabiili llahi buu ku qeyday riwaayaadka qaarna mutlaq bay ka dhigayaanoo waalgariqu shahiidun fii sabiili llahi mu ma ku qeydayaan bacdi riwaayaat dariiqat lfuqahaa waxay ahayd in la yidhaahdo almutlaqu muqaya yani yuxmalu yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayadi meeshaas wixii lagu idlaaqay kan ha lagu qeydo qofka marka maashooday ee shahiidka noqonaya waa qof isagoo jihaadkii ku jira haddana maashooday dariiqatu lfuqahaa saasay ahaa lahayd laakiin akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin qariqa walow kaana fii sabiili llahi yownanba ahaanine isagoo magaaladiisii jooga hadduu baddaas ku hafto isagoon xadgudub samaynin oon isaga isdilin haddii uu ku dhinto badda ama webiga iyo uu qaado ku dhinto inuu shahiid yahay axaadiid badanna waa tilmaamay macnahaas waayo marka fii sabiilillaahi la leeyahay ayaa inta badan fii sabiilillahi jihaadkaa lagu idlaaqaa weliba hadda meeshaan aan joogno fiiri almaqtuulu fii sabiilillaahi shahiidunaa leeri waa macrifo sabiilillaahi maadaama allah loo idaafiya macrifo waalgariqu haddana waa lasoo celiyay fii sabiilillaahi baa leeri macrifada marka hadday soo noqoto inta macrifo la sheego haddana isla iyadii la soo celiyo tii hore leh waayo waa midii hore nafsuhaa macrifada nakiro markay soo hormarto kadib haddana macrifo la keeno macrifadaas dambe waa nakiradaas hore leh waayo laakiin hadday laba nakiro nakira soo hormartay shaygiio haddana munakar ahaa lagu celiyey waa kala bedelnaanayaan marka labay kala noqonayaan haddaad tiraahdid ra-aytu si yani haddaad tiraahdo maalan ra-aytu rajulan uma qaala rajulun kii un waayo waxaad sheegaysa oo min hunaa marka waxay u isticmaaleen faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran maxay yidhaahdeen marka yusran iyo yusran laba nakira soo maha laba kala duwan waayo marka yusrigii hore iyo yusrigan dambe labay kala yihiin cusrigiina maxaa laga dhigay macrifo kusoo noqnoqday hal xaba waay kii hore unbaa la joogaa marka waxay yidhaahdeen laba cusri laba yusri hal cusri ma ka adkaa karo yusrigaa adkaanayo marka masalo oo iska yacni balaaqa ahaanna loo sheego waaye marka meeshaan fii sabiilillaahi haddana walgariqu fii sabiilillaahi fii sabiilillaahidii hore un waayo waxaa laga hadlaa waa jihaadka marka almaqtuulu fii sabiili llahi taas waa jihaadka midaan dambena walgariqu fii sabiili llahi hiya hiya nafsaha maadaama ay labaduba macrifo ay wada yihiin ayb sindiga laftiisuna saas u baxiyey laakiin muqtadaa fadli illaahi wuxuu keenayaa dee ilaahay inuu shahaado iska siiyo qofka maashooday isagoon jihaadba xataa ku jirin waalmabduunu midka yacnii caloosha u dhintay fii sabiili illaahi ilahay jid yani waalmabduunu midka yacni caloosha u dhintay fii sabiili illahi ilahay jidkiisa dhexdiisa uu yahay shahiidun waayo isagana waalmadcuunu midka la daacuunka lagu riday oo daacuumoobay fii sabiili illahi ilahay jidkiisa dhexdiisa saa ku noqday shahiidun waayo waalnufasaa'u kuwa umulaha ah fii sabiili illahi ilahay jidkiisa dhexdiisa ee ku dhinto shahiidun weeyaan iyaguna ayb وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية هو بقية بن الوليد عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال وعبد الله بن أبي بلال الشامي مقبول عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم الشهداء شهدadu waa doodayaan iyo والمتوفوna kuwa la oofsaday calىa furushihim gogashooda kuwa ku dhintay ilaa rabbinaa rabbigeen bay u dood tegayaan fi ladiina waxayna ku doodayaan oo doodoodu ku saabsan tahay fi ladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo min adaacuuni daacuunka xaggiisa laga oof daacuunka dartii yacni loo oofsanayo oo daacuunka u dhimanayo macnaha labada doodaysa waa dadkii caadiga u dhinto sariiraha ku dhintay iyo kuwii jihaadka ku dhinto shuhadada ahaa waxayna ka murmayaan oy ka doodayaan dadkii daacuunka ku dhintay doodoodu halkaasi ku saabsan tahay fayaquulu shuhadaau shuhadadu waxay dhahayaan ikhwaanunaa walaalaheen qutiluu waa la dilay kamaa qutilnaa sidii innaga naloo dilay oo kale waa la dilay sidii innaga naloo dilay oo kale loo dilay wayaquulu lmutawafawna calaa furuushihim kuwii gogashooda lagu oofsadayna waxay dhahayaan ikhwaanunaa walaalaheen maatuu calaa furuushihim walaalaheen kuwan daacuunka ku dhintay firaashkooday ku dhinteen gogashooda kamaa mutnaa sidii aan annagu u dhimanay fayaquulu rabbunaa caza wajalla rabbigeen wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya ilaa jiraaxihim dhaawacooda fain ashbaha hadduu shabaho jiraaxuhum dhaawacooda jiraaxa almaqtuuliina kuwii la dilay dhaawacooda fa inahum minhum iyagay ka mid yihiin wa macahum iyaga macooda waaye fa idaa jiraaxuhum dhaawaciya dhaawacooda waaba isaga oo qad ashbahad ay shabahday jiraaxahum kuwii jihaadka ku dhintay dhaawacoodaba ayay shabahday ayb xadiidkan marka ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu yidhi xadiidun xasan qaala baabu اجtimaaci اlqaatili wاlmaqtuuli fi sabiili اllahi fi اljannati kan wax dilay iyo midka la dilay oo ilaahay jidkiisa yacni dhexdiisa kan ilaahay dartii jidkiisa wax ku dilay iyo midka la dilay oo jidka alle lagu dilay fi ljannati jannada dhexdeeda ay ku kulmaan qaatilkii iyo maqtuulkii baa jannadii ku kulmaayo وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أله يعجب وxوla yaabayaa min رaجulayni laba nin yqتل أxaدهmaa midkood ou dilayo صaaxibahu saaxibkiisa وaqaala maraة أخرى mar kalena wuxuu yidhi layضxku alla wuxuu ku qoslayaa min rajulayni laba nin yaqtulu axaduhumaa saaxibahu midkood saaxibkiisa uu dilayo huma yadkhulaani ljannata jannadana ay galayaan labadoodaba marka la yadxaku iyo la yacjabu labadaba waa sifa ficliya oo rabbi uu leeyahay waaye sideedaas unbaa loo sugayaa cajabka iyo daxiga bani aadamkana ma shabaho oo laysa kamidlihi shay huwa samiicu lbasiir aaya qur-aanka laftiisa cajabku waa tusay oo cajabku qur-aanku kusoo arooray fii suurati saafaat bal cajibtu wayaskharuun ayaa soo ayaa ayaa ayaa ku timid bal cajibtu oo qiraa'aadka marka qira'a mutawaatira sabciya waayo bal cajibtu oo damiirka in alla loo celiyo xadiidkana waa kana marka cajab ayuu sheegay daxiga iyo qosalkuna axaadiid badan buu isagana kusoo arooray marka dariiqada in la awilo oo laga leexiyo yacni daahirkeeda laga leexiyo iyadoo tansiiha laga wadaa la dhahayo waa dariiqo marka shaaricii nusuustiisii lagu dhinac marayo laakiin haddii marka tansiihiina waa in yacni lala imaado oo ilaahay laga rufo nuqsaan iyo bani aadan uu ekaanshadiisa ama makhluuq dhanba uu ekaanshadii iyadoo laga hufayo haddana waa loo sugi karaa ilaahay tilmaantiisa ayb marka qaaraa marka waxay yidhaahdaan bukhaari baa daxiga awilay meel uu ku awilayna waa lala-yahay lama hayo khaaabiyaa laga sheegay wax sanadna male mana leh nusakha bukhaariga iyo maqdu iyo yacni nusakha khadiga oo bukhaariga iyo riwaayaadkii bukhaariga man midna lama hayo ibnu xajar wuxuu yidhi waa baxfiyey mana arag buu yidhi naam marka waxaan la arkin in loo ixaaleeyo qof loo ixaaleeyo sax ma noqonaysa sindi meeshaan marka baxhi yarow ku dhigay oo saddex tafsiir uu sheegay layadxakuda iyo layacjabuda iyo laba waa tii mutakalimiinta waayo in la awilo marka ta kale ayaa wuxuu yidhi waqiila sidaanu cabiraan wuxuu yidhi waqiila bal ilcajabu sifatun samciyatun yalzamu ihbaatuha maca nafyi الtashbiihi wa kamaali الtanziihi kama huwa madhabu ahli taxqiiq hadal aada u qiimi badan waay wuxuu leeyahay yani hadalka qiilkan saddexaad ama qowlkan saddexaad cajabku waa tilmaan sifa samciya samciya waxaa laga wadaa naska unbaa laga maqlaa naska bis unbaa laga maqlaa waxaana laazim ah in la sugo iyadoo tashbiihna ilaahay laga anfinaayo tansiihiisana la dhammaystiraayo kamaa huwa madhabu ahli taxqiiq uu yihi sida uu yahay culimada muxaqiqiinta madhabkooda sida uu yahay fii amhaalihi kanoo kale ay maraan waqad su-ila maalikun buu yihi maalik baa la su-aalay can ilistiwaa'i istiwaha la su-aalay faqaala wuxuu yidhi alistiwaau macluumu walkayfu gayru macluumin waliimaanu bihi waajibun wasu-aalu canhu bidcatun wamihluhu lkalaamu fi daxik buu yihi marka daxigan soo arooray alla loo nisbeeyena halkaasaa la raacsiina halkaasaa la raacina maxaa laga wadaa sida alistiwaau macluumun walkayfu gayru macluum u yahay ayaa waxaa la leeyahy addaxiku macluumun walkayfu gayru macluumin waliimaanu bihi waajibun wasu-aalu canhu bidcatun waayo waa manhaj alimaamu maalik uu dejiyey waay waa sidaas marka haddii lagu dhaafo warkaas uu leeyahay ahlu taxqiiq laakiin waxaa yaab le madhabu ahli taxqiiq inuu yihaahdana waqiila uu ka cabira gadaalka tuur camal oo ka dhigan xoogaa meeshaas marka waa mashaakil dheer waqti dheer dad dadka ku dhacay waaye oo soo haystay shayguna haddii muddo ou iska jiro oo warkiisu ou bato rawaaj ou yeesho nufuusta waa ku waa ku haraa nufuusta dadka iyo quluubtooda waa ku haraa ayb waxyaabahan marka ilaahay sida daatadii daatada allaba aynan u shabihin dawaatu lmakhluuqiin ayaa sifaadkiisuna aynan u shabihin daatada alle sida aanan ugu jeedin ayaan tilmaanta allena aanan ugu jeedin sida aan daatada u rumaynay iimaanunaa yani fii daati illaahi sidaasuu noqonayaa iimaanunaa fii sifaat illaahi ayb arrintaa marka qofna inay cuqdad ku abuurto maaha manhajka salafkuna saasuu ahaa kutubahana aan kusoo aragnay tirmidiga iyo bukhaarigana alkhalqu afcaali lcibaadka iyo meelaha uga hadlay qaala baabu tafsiiri dalika kaagaa tafsiirkiisa tafsiirka marka wuxuu ka wadaa siday labaduba jannada u galeen kaasuu fasiraa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmac can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slama qaal yadxaku allahu tacaala ilaa rajulayni buu u qoslaa alleh yaqtulu axaduhuma alaakhar midkoodkan kale uu dilaayo kilaahumaa yadkhulu اljanna labadoodaba jannadu ayay gelaya ay gelayaan yuqaatilu hada kan waa dagaalamaa fii sabiili llahi buu ku dagaalamaa fayuqtalu waa la dilaa jannaduu galay uma yatuubu llahu tacaala cala alqaatili kii wax dilay ayaa ilaahay ka towbad aqbalayaa fayuqaatilu waa dagaalamaya isagana fii sabiili illahi ayuu ku dagaalamaa fayustashhadu isagana waa la dilayaa oo shahiidow noqona labadii marka jannaday isku arkaayeen waa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa qaala baabu fadli ribaati ribaadkii heeganka fadligii kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay arribaad waxay tahay qofku inuu u xabisnaado ou heegan ku jiro isagoo ilaalinaya dadka muslimiinta iyo dhulkooda iyo diinkooda ayb waa heegan marka ribaadku waa heeganka qala alxaaris bnu qaala almusanifu raximah llah qala alxaaris bnu miskiini qira'at calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii cabduraxmaan bnu shurayxin can cabdilkariim bni اlxaaris whuwa alxadramiyu اlmisriyu hiqat caabid can abi cubaydata bni cuqbata abu cubaydata bni cuqbata bni naafic alfihriy ismhu murة maqbulu rawaa lahu muslimu wالnasaa-iyu can shuraxbiil bni simt can salmaan اlkhayr waa salmaan alfarisi can rasuuli اllahi sal l slm qaala man raabata qofkii heegantamo yowma waleylata maalin iyo habeen fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa heegan ku galo kaana lahu waxaa u ahaanayo ka ajri siyaami shahrin wa qiyaamihi bil soonkeed ajarkeeda iyo bil qiyaamkeed ajarkeedii ayaa u ahaanayo waman maata qofkii dhinto muraabitan isagoo heegan ku jiro jaraa lahu mithlu dalika kaagaas oo kale yacni ajarkaas yani jaraa lahu waxaa u soconayo mithlu dalika kaagaas oo kale oo min alajri ah marku dhinto xataa ajrigiyaa u socda ajrigu waa maxay bil soonkeed iyo bil yacni qiyaamuleylkeed ayaa u soconayo wa ujriya calayhi risqu risqigiisana waa loo socodsiinayaa waa u daa'imayaa risqigan marka maxaa laga wadaa waa risqiga uu cunaya qabla yowmi alqiyaama yani fa huwa marka wuxuu noqonayaa waa waxaa yani waxaa laga cabirayaa ama arrintan macnaheedu ay tahay nolosha ou noolaanayo oo alla sooma dhihin bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun waa risqigaas risqigaas intaan jannada intaanu intuusan gelinna waa usii soconayaa wa umina waxaa laga nabadgelinayaa alfuttaana kuwa marka yacnii malaa'igta su-aasha qabriga dadka ku weydiiso waa laga waa laga badbaadinayaa isaga ayb marka wa uminana waa la dabdiyey wa amina waa ka nabadgalaa alfataana ayuu ka nab alfutaana kuwa yacni jamcu fatin waaye kuwa dadka qabriga ku su-aalo ayuu ka nabadgalaa wa amina wa umina labada waa la dabdiyey marka sababka waa maxay fadligan weyn oo ugu jiro heeganka culimada waxay yidhaahdaan heeganka iyo dagaalka heegankaa dhib badan waayo waxaa laga yaabaa ninkan in magaaladiisii uu ka tegay iyo ehelkiisii firaashkiisii xaaskiisii ilmihiisii waalidkiisii waxaa laga yaaba inuu ka maqan yahay ee meel aad u fog oo daraf ah inuu uga jiro difaac meeshaasi marka haddana dagaal ounan soconinoo heegan un ou iskaga taagan yahay bil laba bil saddex bil sanadou gaari karaa mararka hal sano marka qof inuu meel ku xabisnaado ma fududa laakiin dagaalkan kale oo kale rogmashada ah waa iska fudud waxaa laga yaabaa dadku inay karti u leeyihiin maanta inta halkan laga qaado meel daraf inta la geeyo inay soo dagaalamaan lasoo kala rogmadaa inay u fudud tahay laakiin marka la yidhaha meesha in la joogo bil la fadhiyo laba bil marka lasii fadhiyo maalinba maalinta ka dambayso dadku dhibay ku tahay waana dhibsanayaan weliba culays iyo waxay ka muujinayaan sabaray u baahan tahay aada u daran sabar fara badanay u baahan tahay sidaasaa marka ribaadku ajar badan looga helaa wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bni yuusuf qaala xadaana leythu qala xadaanii ayub bnu musa can makxuuli can shuraxbiil bni simt can salmaana qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo man raabata fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa qofkii heegan ku galo yowman maalin iyo waleylatan habeen kaanat lahu ka siyaami shahrin wa qiyaamihi bay u ahaaneen fain maata hadduu dhinto jaraa calayhi camaluhu camalkiisa waa soconaya aladii kaana yacmalu uu samay jiray markuu noolaa waa u soconaa waamina alfutaana malaa'igta qabriga wax ku su-aashana waa ka nabadgelayaa wa ujriya calayhi risquhu risqigiisana waa loo socodsiinaa wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bni yuusuf qaala xadaana leythu can zuhrata bni macbadin qaala xadaanii abu saalixin mawla cuhmaan qala samictu cثman bn cafan radi allahu canhu yaqul samictu rasuula اllahi sal l slm yaqulu ribaatu ywmi fi sabiili اllahi maalin heegankeed ilaahay jidkiisa lagu galo khayru min alfi yowmin kun maalmooday ka khayr badan tahay fiimaa siwaahu wixii heeganka ka soo haray oo min almanaasili darajaad ah halkaas maalin baa ka khayr badan iyo halkaa habeen kun maalin yay ka khayr badan tahay wa bihi qaala akbaranaa camr bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qala xadaana bn اlmubaarak qala xadaana abu macnin wahuwa اlskandaraaniyu alqowlaaniyu hiqat zaahid rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaana zuhrat bnu macbadin wahuwa alqurashiyu الtaymiyu abu caqiil almadaniy hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu wاlarbaca can abi saalixin mawla cuثmaan yuqaalu ninkan waxaa la yidhaha burkaan wayuqaalu alxaarifna waa la yidhaahdaa ayb wa huwa ibnu xajar wuxuu yihi waa maqbuul laakiin marka tarjamadiisa la fiiriyo inuu hiqa yaha muuqanaysa qaala qaala cuثmaan bnu cafan radia allahu canhu samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu ywm fii sabiili اllahi maalin ilaahay jidkiisa khayru waa ka khayr badan tahay min alfi yowmi kun maalmood oo fiimaa siwaahu wixii kasoo haray ah qaala baabu fadli اljihaadi fi lbaxri jihaadka badda dhexdeeda lagu soconayo fadliga kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay oo yacnii baddi in la maro iyadoo marka ilaahay jidkiisa loo socdo wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi wa ana asmac can ibni اlqaasim qaala xadaanii maaliku can isxaaqa bni cabdillahi bn abi طalxata can anas bni malikin qaala kaana rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu ahaa idaa dahaba ilaa qubaa'in hadduu qubaa tago yadkhulu calaa ummi xaraamin binti milxaan ummu xaraam binti milxaan ayuu u geli jiray ummu xaraam marka anas habaryartiis waaye anas ummu sulaym bintu milxaana dhashay haweentanna ummu xaraam bintu milxaan wa kaanat ummu xaraamin ummu xaraam waxay ahayd bintu milxaan taxta cubaadata bni saamit cubaadatu bnu saamit ayaa qabay ninkii nuqabada ka mid ahaa fadakala calayha rasuulu llahi sal l slama yowman maalin buu nebigu usoo galay faadcamathu way quudisay waxbay siisay cunto iyo wa jacalat waxay gudagashay taflii ra'sahu madaxiisa inay fatashayso oo ay madaxiisa ay baarayso yani ay tufatishu shay-an waxbay marka yani fatashi fanaama wuu dhintay fanaama wuu seexday dhacafa fanaama rasuulu llahi sal l slam nebigii waa seexday uma stayqada dabadeed marka waa toosay wahuwa yadxaku isagoo qoslaayo ayuu soo toosay marka umu xaraam iyo nebiga maxramiyad miyaa ka dhexaysay say jirkiisa u taabanehna culimada waxay yidhaahdaan marna xagga nuugmada yaa laga yaabaa inay maxram ka ahaayeen iyada iyo nebiga ibnu xajar fatxulbaariga aakhirkiisa meelaha ahna wuxuu sheegaa yacni nooc khusuusiye iyo waxbuu sheegaa nacam nebiga khaasay ku ahayd oo dhahaa arrintan oo kale nacam isagay gaar ku ahayd nacam min khusuusiyaatihi bay ka mid tahay buu leeyahay nacam ayb qaalat waxay tidhi faqultu waxaan idhi maa yudxikuka yaa rasuula allah maxaa kaa qosul siinaya rasuul allow qaala wuxuu yidhi naasun min ummatii dad ummadeyda ka mid a curiduu calaya waa la iisoo bandhigay guzaatan fii sabiili illaahi iyagoo ilaahay jidkiisa ku duulayo yarkabuuna habaja hada albaxri baddaan yacnii dhexdeeda qaadaaya ayay korayaan muluukan iyagoo markaa boqoro oo kale ah cala alasirati sariiro korkood ah ow midla almuluuki boqoradoo kale cala alasirati sariiro korkood ah shaka isxaaqu ayaa shakiyey faqultu waxaan marka ma wuxuu yidhi muluukan cala alasira ow midla almuluuki cala alasirati labadaasuu ku shakiyey isxaaq faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah udcu llaha an yajcalanii minhum i alla ii bari inuu iga yeelo kuwa fadacaa lahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu waa u bariyey uma naama waa seexday wa qaala alxaarisu fanaama waa seexday uma stayqada waa soo toosay fadaxika waa qoslay faqultu lahu maa yudxikuka yaa rasuula allah qaala naasun min ummatii curiduu calaya guzaatan fi sabiili illahi muluukan cala alasirati aw midla almuluuki cala alasirati kama qaala fi lwali faqultu yaa rasuula allah udcu llaha an yajcalanii minhum qaala anti min alawaliin markan wuxuu yidhi adiga waxaadba ka mid tahay qolada ugu horeysa kuwaas farakibat ilbaxra baddii ayay kortay haweeneydii fii zamaani mucaawiyata waqtigii mucaawiya oo jihaad baa ninkeedii iyo ay u raacday oo la baxday badda ayay koreen dhulkan marka qubrus iyo meelahaasay ka dagaal ay ka dagaalameen soo noqodkii ayay markaa baddii bay markaasaa ku kortay fa suricat can daabatiha soo noqoshadeedii baa markaa fa suricad waa la legday can daabatiha daabadeedaa laga legday oo laga tuuray yani waa ka dhacday xiina kharajat min albaxri badda markay kasoo baxday fahalakad waa dhimatay marka xadiidkan marka waxyaaba badan baa ku jiro waxaa ka mid a badda in la kori karo oo jihaad iyo badda loo aadi karo la tegi karo oo marka badda yacnii ay khatar tahayo in lagu dhinta laga cabsanayo iyo uun aan la koraynine laakiin haddii asbaabtii lagu badbaadayeyna maadiga ahaydna la haysto badduna ay iska degan tahay baddan marka waa la kori karaa markab iyo waxaa lagu fuuli karaa waxaa kaloo laga qaadanayaa mucaawiya fadligiisa waayo dadkaas nebigu ammaanay mucaawiyaa diray ilaa isagaa markaas muslimiinta xukumayey dadkaa nebigu uu ammaanayo mucaawiyaa diray waqtigii mucaawiya shaam uu joogay ayaa la diray oo ay markaa yacni baxeen jeyshkaasi marka maadaama uu isagu diray mas-uuliyaddeedana uu lahaa fadiila ugu sugan mucaawiya radia allahu canhu waxaa kaloo laga qaadana calam min aclaami nnubuwa mucjizo oo nebi ayaa meesha ku jirto sidau u sheegay noqotay nebiga sal ly slam waa ka mid tahay uu yidhi waana ka mid noqotay nebiga nebinimadiisay daliil u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenku inay jihaadi karaan iyaga waajib yownan ku ahaanin laakiin waa jihaadi karaan intaasna marka kutubaha waa loo tarjamaaba trjama ahaan kutubta axaadiista iyo waa loogu keena wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu can yaxya bni saciidi can moxamed bni yaxya bni xabaan can anas bni maliki can umi xaraami binti milxaan qaalat ataanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo yimid waqaala cindanaa agteen uu ku qayluulsaday waa laazim qaala cindanaa agteen uu ku qayluulsaday fastayqada waa soo toosay wahuwa yadxaku isagoo qoslaya faqultu yaa rasuula allah biabii wa ummii maa adxakaka qaala ra'aytu qowman min ummatii baan arkay yarkabuuna hada albaxra iyagoo baddan korayo kalmuluuki cala alasirati boqorro sariirahooda korkooda ah oo kale faqultu udcu llaha an yajcalanii minhum qaala fainaki minhum waaba ka mid tahay uma naama waa seexday uma istayqada wahuwa yadxaku fasa'altuhu faqaala tacnii midla maqaalatihi oo kale ayuu yidhi qultu idcu llaha an yajcalanii minhum ayaan idhi qaala anti min alawaliin kuwa ugu horeeyo horaantooda abaadba ka mid tahay fatazawajahaa cubaadatu bnu saamid baa guursaday farakiba albaxra badda ayuu koray warakibat macahu way la kortay falamaa qudimat lahaa baglatun markii baqal loosoo hor hore loo soo dhigay si ay u korto fa rakibathaa way kortay fasaracathaa way lagaday baqashii baa tuurtay fandaqat cunuquhaa qoorteedii ayaa jabtay marka xadiidkan marka wuxuu leeyahay qaala alxaafidu fi nukati dhiraaf ruwaatu hada alxadiidi can anas ruwaatu hada alxadiidi can anas hum isxaaq bnu cabdillahi bni abi طalxa wa abu طuwaala wa moxamed bnu yaxya bni xabaan saddex waay ama bnu xabbaan faqaala fii riwaayatihi wuxuu ku yidhi can anas can umi xaraam wa ama abu طuwaala wa isxaaq faqaala fii riwaayatihima can anas walam yaqulaa fiihi can umi xaraam ma aynan dhihin fadakara almusanifu marka wuxuu sheegay riwaayata isxaaq fii musnadi anas lidalika yani musanifka wuxuu ujeedaa mizi marka wuxuu leeyay mizi ibnu xajar waa nukatu dhiraafka waxa wato marka mizi xadiidkanuu sheegay musanifku riwaayat isxaaq marku keenay fii musnadi anas uu ku sheegay lidalika sababtaa darteed fakaana yanbagii lahu waxaa habbooneyd an yadkura inuu sheego riwaayata abu abi tuwaala aydan hunaa riwaayada abi tuwaalana maadaama iyada lafteeda can anas bis ay tahay inuu musnad musnad anas uu ku sheego ow kaana yu-akhiru اljamiica ilaa musnadi umi xaraam ama kulligood inuu gadaal u dhigo oo musnadka umi xaraam uu ku sheego wa huwa almuctamadu anahu min musnadiha sida muctamadkaana musnadkeeda waay wainamaa xamalahu anasun canha anas iyada unbuu kasoo qaatay yani musnad umi xaraamayba ku habbooneyd xagga inuu u wada raro ayb wa qaala fii mowdicin aakhara meel kalena wuxuu yihi xadiidu naama rasuulu llahi sal l slm yowman qariiba minii uma istayqada wahuwa yadxak ilaa an qaala wafii xadiidi abi طuwaala can anas dakla rasuulu llahi sal l slam calaa umi xaraam fataka'a cindaha fadaxika qultu muqtadaa hada an yakuuna min musnadi anas marka yani musnad anas inuu noqdo ayaa marka ay keenaya dabcan taas kama taqadama lilmiziyi fi tarjamati isxaaqa bni cabdillahi bn abi طalca can anas fi musnadi anasi fi hadihi اlqisa wqad agfla huna min طariiqi abi طuwaala cinda muslim can qutaybata wayaxya bni ayub cali bni xujrin halaaثathm can ismaaciila bni jacfar can abi طuwaala bimacna xadiidi isxaaq yacni bn abi طalxa wamaxamed bn yaxya bni xabaan fama adri lima hasa طariiqa abi طuwaala huna btakriijin fama adri lima husa طariiqu abi طuwaalata huna btakriijin meeshaas marka waa un iska sanaaca iska xadiidi ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi